agaasimaha guud ee isbitaalada daryeela magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doctor axmed maxamed xuseen cirooh ayaa bahda caafimaadka jubbaland oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay inay magaalada ka sameeyaan wacyigelin ku aadan ka hortaga cudurada inta badan ka dhasha biyaha wasakhaysan sida shuban biyoodka oo kamid ah cudurada faafa doctor cirooh ayaa sheegay in xilligani ay si fudud ku dilaaci karaan cuduro kala duwan maadaama xilli roobaad lagu jiro meelo badan oo magaalada kamidan ah ay biyo fariisi noqdeen waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in la helo wacyigelin iyo fayadhowr lagu ilaalinayo badqabka caafimaadka bulshada
horta cudurkani inta badan waxaa waa lagaga hortaga waxa waa prevention ka hortag weeyaan yacni wacyigelin inta badan cudurkani marka uu dhaco waxaa kaga fiican inta una dhicin in maaragtay la wacyigeliyo marka qaabka ugu fiican ee lagaga horteegi karo waxaa weeye wacyigelinta maalan tusaale kasoo qaad hadda waqtiga roobka ayaan ku jiraa waxay tahay waqtiga roobka in maaragtay cudurada waqtiyadan oo kala dhalan kara in maaragtay wasaaradda oo kale maalan wasaaradda caafimaadka inay maaragtay ka wacyigeliso dadkii midiyadii la isticmaalo kala duwanay riimo la diro qeybta fayadhowrka iyaga lafteedu inay ka qeyb qaataan waxaasoo dhan meelihii u baahan in maaragtay loo arko inay biyuhu ay nadaafad darrada biyihii la nadiifiyo dadkii la wacyigeliyo horta cudurka qaabka ugu habboon ee laga hortegi karo waa midkaas weeyaan marka waxaan leenahay qaabka ugu fiican waxa weeye wacyigelin in ay bulshadu ay hesho haddii ay heli weydo markuu cudurku dhaco waxaa laga yaabaa in haddana dawadiisii ay hoos u dhacdo marka dad fara badan ay dhibaato soo gaadhsiiso wacyigelintaasi marka waxaa ka mid ahaa in loo diro fariimaha kala duwan ee ku saabsan maalan cudurka shuban biyoodka calaamadihiisa qaabka looga hortegi karo musqulaha oo kale maalan biyo in la kala fogeeyo biyaha maar dadku ayna banaanada ku musqu maarata ayna u aadin xaajaadkooda ayna u aadin biyaha la iska karkariyo meelaha biyo fadhiisad kale in laga fogaado wacyigelin noocaasa ayaa maarata ku habboon waxaana inta badan awood arrinta ku haya marar kasta wasaaradda caafimaadka ee ka shaqeeya waxa oo asleeyaha waa muhiim oo waa lagama maarmaan wax kow waxa wacyigelinta si looga hortago waa wacyigelin wacyigelinta ayaa bixinaya waxaa bixinaya xirfadlayaasha caafimaadka oo dhan ayaa isticmaalaya qof kasta meesha uu jooga iyo wuxuu ka bixinaya wacyigelinta wacyigelintaasi marka inta badan waxaa ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenadeeda hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya dhakhaatiirta ururka dhakhaatiirta ee jubbaland ama guud ahaanba dee ururka dhakhaatiirta ee soomaaliya dadkaas oo dhan iyo qeybaha kala duwan ayaa maaragtay mas-uuliyadda ay saaran tahay in ay maaragtay ka hortaga iyo wacyigelinta ay sameeyaan xilli roobaadka ayaa meelo badan oo kamida magaalada kismaayo waxaa fadhiista biyo kuwaas oo marka ay wasakhoobaan sababi karaa in cudurro kala duwan ay ka dhashaan